kahafalka haraadiga nukliyaarka ee loo yaqaano radioactive-ka ayaa laga helay xafaayado caruureed ku jiray goob qashinka lagu ururiyo oo ku taala gobolka westmanland kuwaasoo la dareensan yahay inay ka yimaadeen isbitaalka akademiska khukhuzet xafaayadahan carruurta ayay ku maashaysan yihiin ama lagu qooyey kaadi ay ku dhex jirto maadada kahfalka leh ee loo yaqaano lutetium boqol toddobaatan iyo toddoba taasoo uu akademiska khukhuzet u adeegsado marka la gubayo unugyada kansarka ah waxaa la qiyaasayaa in xafaayaduhu ka yimaadeen xaafado ay ku nool yihiin bukaanno cudurrada qaba kuwaasoo qashin guriga ku tuuray goobaha qashinka lagu ururiyo sharaxaad dheeraad ah oo intaa dhaafsiisanse lagama bixin qaabka hay-adda ammaanka kahfalka sweden ee strol secrets mundiheten s m m ayaa ku doodaysa in haraadigan la gubi karo iyadoo aanay dhicin halis caafimaad oo bay-ada iyo dadka soo gaaraysa yeelkeeda waxay maamulka gobolka ubsaala ka codsadeen inay sharaxaan habraac maalmeedkooda ku aadan sida ay guud ahaanba u maareeyaan la tacaalidda haraadiga walxaha leh kahfallada halista ah maxamed xaaji radio sweden